maamulka dowlada hoose ee magaalada tani jowhar ayaa maanta ka furtay magaalada jowhar aqoon isweydaarsi diiradda lagu saarayo sidii loo dardargelin lahaa nidaamka daddegista kaasi oo lagu diiwaangeliyo shacabka magaalooyinka maxamuud xasan bariise xogayaha dowlada hoose ee magaalada tani jowhar ayaa dadkii ka qayb galay aqoon isweydaarsiga u sharaxay ujeedooyinka daddegista taasi oo lagu diiwaangelinayo muwaadin kasta oo soomaaliyeed oo ku nool magaalada tani jowhar in la diiwaangeliyo xaaladaha madaniga ah ee ku dhaca dadka sida dhalashada iyo dhimashada si sahlan oo casri ah hal marna la diiwaangeliyo xaalad walba oo uusan qofku u baahan in laba mar la diiwaangeliyo dhalasho ama dhimasho loo diiwaangeliyo hal mar iyo maxaa la yidhahdaa meesha aad joogto degmada aad joogto oo hadda degmada jowhar xafiiska diiwaangelinta tegaysa hal mar is diiwaangeline yacni ma u baahnid haddaad xamar tagto ama garowa aad tagto ama baydhabo aad tagto inaad dowladda hoose baydhabo aad tagto iska diiwaangeliso warqad diiwaangelin ah ka qaadato ama dhalasho ah ama dhimasho ah ama furiin ah aa ka qaadato uma baahnid cismaan maxamed mukhtaar baari gudoomiyaha degmada jowhar ahna duqa magaalada ayaa tilmaamay in ahmiyad gaar ah ay leedahay barnaamijka daddegista islamarkaasina uu ka socdo isla maanta ilaa iyo labaatan degmo oo ka mid ah degmooyinka soomaaliya tahayna in degmada jowhar ay kaalin ballaaran ka qaadato dardargelinta nidaamka daddegista oo ay dowladda federaalka ah soomaaliya hore ugu dhawaaqday waxay u anficaysaa waddankaoo dhan sida uu sheegay xogeeyaha labaatan degmo ayaa maanta ay ka furmayaan barnaamijkan waxayna sahlayeen adeeg kasta qofka bini aadanka uu leeyahay hadda waxaa dhacdo in laga magaciisii aad iska diiwaangelisid ama dhalasho iyo sugnaan qaadatid sanno ka bacdi lagu dhaho haddana bagii adoo wax ka qaadanaayo waa kaa dhacday lagu dhahayo hadda casri waaye haddii joor aad ka qaadatid waxaa meesha ugu dambaysa ee soomaaliya ayaa magaciisii laga arkaa in oo jowhar ku dhalatay waxaa laga arkaa dowladdii dhexe dhexdeeda annagaa mar hore iska baabi'ini oo magaciisii raadkii dowladdii markaan magaciisa aan bursani waxaa baaba'ay raadkii oo barnaamijkan waxaan ogaal la'aan noqonay maalintii oo burburka dhacay ka bacdi haddana waxaan rabnaa in ogaalkii noo soo noqdo hadduu al yidhaahdo barnaamijkayna daafurka oo waqti feeskii ugu horreeyey ah ama wejigii ugu horreeyey nidaamka daddegista ayaa kaalin ballaaran ka qaadanayo ka warhelista xaaladaha kala duwan ee muwaadinka soomaaliyeed